bsm illaahi raxmaan raxiimi qaala raximah llah baabu lwuduu'i min atawr wuxuu baabu yahay in laga weysaysto min atawri tawrku waa weel macdan ka samaysan xadiidka u dambeeyeen qaadanay shalay wuxuu ahaa xadii cabdila xadiid caaisha radia allahu canha oo ku saabsanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam maradkiisa iyo xanuunkiisa waxaana ku jirta xadiidka aakhirkiisa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallii achadu ila annaas achadu macnaheedu waa uusii shalay anagoo bogsiinana marna meeshaan lacallii achadu bimacnaa waa lacallii uusii waxaa laga yaabaa inaan dadka u dardaarmo ee dadka hala ii saaro yani hala ii geeyo sidaa waa macnaheedu achadu waa uusii qaala xadaanaa khaalid ibnu makhlad qaala xadaanaa sulaymaan ibni bilaal qaala xadaanii camr ibni yaxya can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana camii adeerkay wuxuu ahaa yughiru mid badya min alwuduu'i weysada qaala licabdillaahi bni zayd adeerkay cabdillaahi bni zayd buu wuxuu ku yidhi adeerkiisi yaa waaye adeerkiisi yaa waaye qaala cammi xadiidka waan ugu soo noqnoqday adeerkiisi yaa waaye axsanta cumar bin abi xasan camr bin abi xasana adeerkiisa qaala cabdillaahi bni zayd cabdillahi bni zaydba wuxuu ku yidhi ahbirnaa noo sheeg kayfa ra'ayta anabiya sala allahu calayhi wasalam yatawada sidaad nabiga u aragtay calayhi salaatu wasalaam asoo weysaysanaya fadacaa wuxuu u yeedhay bitawrin min maa'in weel biya fakafa'a calaa yadayhi wuxuu ku soo foorariyey labadiisa gacmood faqasalahumaa labadii gacmood ayuu dhaqay alaaa miraarin saddex jeer uma adkhala yadahu kadibna wuxuu gacantiisa geliya fi tawri weelkii weelku waa weel jeeg oo kale ah famadmada waa luqluqday wastansara waana iska soo firdhiyey biyuhu ku sandaarsaday alaaa maraatin saddex jeer min karfatin waaxidatin hal mar darsi uma adkhala yadahu kadibna gacantiisa ayuu geliyey biyihii faqhtarafa biha waa ku soo darsaday faqasala wajha wejigiisa ayuu ku dhaqay alaaa maraatin saddex jeer ayuu wejiga dhaqay uma qasala yadayhi kadibna labada gacmood ayuu dhaqay ila lmirfiqayni ilaa xusullada laga gaaro maratayni maratayni laba laba jeer uma akhada biyadihi maa'an kadibna gacantiisa biyo ayuu ku soo qaaday famasaxa ra'sahu madaxiisa ayuu masaxay faadbara bihi waa la jeesto wa aqbala waa la soo qaabilay uma qasala rijlayhi kadibna labadiisa lugood ayuu dhaqay faqaala wuxuu idhahday cabdullaahi bni zayd haakadaa ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yatawada'u sidaasaan arkay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u weysaysanaya rasuulkoo sidaa u weysaysanaya ayaan arkay wuxuu matalaya ama uu tusaalaynaya waa weysadii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa xamaad waa xamaad ibni zayd waa xamaad ibni zayd xamaad ibni salama imaam albukhaari raximah ullah muusan u soo saarin asoo ictimaadaya can haabitin albunaani xamaad ibni zayd wuxuu ka mid yahay min ahbati innaasi fii haabit ruwaadda haabit ka warisa kuwa ugu haabitsan oo ugu sugnaanta badan uu ka mid yahay oo lagu kalsooni badan yahay riwaayadda ay ka wariyaan haabit waxaa asiga ka horeeya xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama waxay yidhahdeen culamaau alxadiid waa ahbatu nnaasi fii haabit darajada labaad waa xamaad ibni zayd can anasin radia allaahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama dacaa biinaa'in nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay weel min maa'in oo biyo ah fa utiya waxaa loola yimi biqadaxin raxraax biqadaxin weel al ayaa loola yimid raxraaxin afkiisu uu ballaaran yahay fiihi shay-un waxaa ku jira shay oo min maa'in biyo ah fawadaca asaabicahu farihiisa ayuu saaray fiihi weelkii dhexdii farahu dhigay qaala anasun anas wuxuu yidhi fajacaltu waxaan guda galay anduru inaan fiirayno ila almaa'i biyaha oo yambucu ka soo burqanaya min beyni asaabicihi nebiga calayhi salaatu wasalaam farihiisa dhexdooda qaala anasun anas wuxuu yidhi faxasartu waxaan ku qadaray man tawada'a qofkii weysaystay ama dadkii weysaysta waxaan ku qadaray maa bayna asabciina ila ahamaaniin inta u dhaxaysa toddobaatan ilaa siddeetan faxasartu bimacnaa faqadartu waa taqdiir waxaan ku qadaray dadkii weelkaa ka weysaystay maa bayna asabciin ila ahamaaniin toddobaatan ilaa siddeetan qof biyaha lagu weysaysanayo waa biyo aada u yaraa weel yarayna ku jireen walidaalika wuxuu yidhi fiihi shayun min maa shay-un min maa waa taqliil iyo yarayn biyaha ku jira uu yaraynayo wax uun biyo ka mid aha ku jira biyo badan ma ahayn biyahaas aadka u yaraa saxaabadii nebiga la joogtay oo lagu qadaray toddobaatan ilaa siddeetan dhammaantood waa ka weysaysteen maxaa yeele nebiga gacantiisa saaray calayhi salaatu wasalaam markaasi biyuhu waxay ka burqanayeen faraha nebiga dhexdooda calayhi salaatu wasalaam waxaad mooddaa il biyaoo dilaacday sida il biya oo socota oo yacni si la mid ah ayay faraha nebiga biyaha usoo dhex baxayeen saxaabaduna waa ku weysaysanayeen qaala raximah llah baabu lwuduu'i bilmud wuxuu baabu yahay in lagu weysaysto bilmuddi mud in lagu weysaysto mud waxaa la yidhahdaa labada calaacal markii laysku geeyo hal mar qaadkood labada calaacal wixii hal mar lagu qaado ayaa waxaa la yidhahdaa mud bikafi rajuli lmuctadil nin labadiisa calaacalood ay dhexdhexaad yihiin qofaan gacmo yaryarayn gacmo waaweynayn qof sacabadiisu dhexdhexaad yihiin wuxuu hal mar qaado waxaa la yidhahdaa mud afar jeer hadduu qaadana waxaa la yidhahdaa saac marka in lagu weysaysto hal mud ayuu baab u yahay baabu lwuduu'i bilmud xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qال xdثna مسcر بن kdam qال xadaثnii بن jabr magaciisa waxaa la yihahda سacيid بن jabr qaala samictu أنسا yquul waxaan maqla buu yidhi aنس radي الlaه canه oo dhahaya kaana النabiyu slى الlaه عalيه وasلم yغsilu nabiga عalaيه الsalaaة wasalaam wuxuu ahaa mid dhaqa oo kaana yktasilu ama wuxuu ku qubaysan jiray bالsaaci hal saac ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud wayatawada'u wuxuuna ku weysaysanaya bilmud anas wuxuu yidhi kaana nabiyu sal ly slam yaqsilu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dhaqa muxuu dhaqayaa ay yaqsilu jasadahu mid jirhkiisa dhaqa ayuu ahaa ow kaana yaqtasilu ama wuxuu ahaa mid qubaysta waa isla macna macnuhu kuma kala duwana jirhkiisuu dhaqaaya iyo waa qubaysanaya waa isku mid ilan qubaysku waa jirhkoo la dhaqo laakiin asaa ka shakiyey wuxuu yidhi yaqsilu mase wuxuu yidhi yaqhtasilu bisaaci hal saac ayuu jirhkiisa ku dhaqay ama uu ku qubaysanayay hal saacuu ku qubaysanayay saac waa afar mud ilaa khamsati amdaad ilaa shan mud afar mud waa saac waa saac iyo hal mud markaa ilaa khamsati amdaad waa hal saac iyo hal mud wayatawada'u wuxuuna ku weysaysanayay nabiga calayh isalaatu wasalaam bilmuddi hal mudna waa ku weysaysanaya biyo sacabada hal mar lagu qaado ayuu ku weysaysanaya nebigu calayhi isalaatu wasalaam xadiidkani wuxuu tusinayaa in la yaryareeyo isticmaalka biyaha inay tahay arrin loo baahanyaho mashruuca biyaha lagu qubaysanayo iyo kuwa lagu weysaysanayo intaba mana bannaano al-israaf ilmaa in biyaha lagu israafo oo lagu xadgudbo ma bannaana culimmaduna ijmaacay ku soo naqliyeen israafku inuusan bannaanayn walow kunta fii shaati'i nahrin haddaad doonto waxay yidhahdeen wabi qarkiisa taagnow wabi qarkii haddaad taagan tahay xataa biyaha inaad ku israafta lama ogola wabi qarkii haddaad taagan tahay biyo la-aan miyaa ku haysa biyuhu webigay ka buuxaan laakiin haddana maca daalika inaad ku israafta lama ogola laakiin taqdiirkan la sheegay xadiidka lagu sheegay macnaheeduma waxa waaye qof walba oo la rabo inuu qubaysto waa inuu afar mid ku qubaysto ugu badnaan shan mud hal mudna uu ku weysaysto waxay yidhaahdeen culummadu dadku waa kala duwan yihiin isku mid ma ahan min xayu ljismi isku midna ma ahan min xayu lixtiyaaj oo waxyaabaha qofku u baahan yahay waa ku kala duwan yihiin sida fiican waa in lagu weysaysto oo lagu qubaysto sidii nebigu ku weysaysan jira uu ku qubaysan jira calayhi salaatu wasalaam waana mustaxab arrintaa jumhuur lculamaa cala alistixbaab ay ku ximbaareen sidaa in la yeelo inay mustaxab tahay laakiin haddii qofka mararka qaar u baahan yahay biyo intaa ka badan mar walba ahi intii xaajadiisa iyo dantiisu la eg tahay ayuu ka isticmaalayaa biyaha intii xaajadiisa iyo dantiisa uu ku gudan karo asagoo mar walba ku dadaalaya aliqtisaadu fi lmaa inuu biyaha dhaqaaleeyo oo biyaha uusan ku xadgudbin ama uusan khasaarin asagoo ku dadaalayo maxaa yeele nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa la sheegay qadarka intaa la eg inuu ku qubaysan jiray axaadiid kaloo xadiid caaisha radi allahu canha isagana wuxuu sheegayaa ama tilmaamay ay caaisha sheegtay inay ayadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qubaysan jireen weel la yidhaahdo alfaraq weelkaasna wuxuu qaadaa saddex saac uu qaadaa macnaheedu waxa waay marka ayadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku qubaysan jireen saddex saac qofkiiba meequu isticmaalaya haddii laba loo qaybiyo hal saac iyo baruu isticmaalaya waa hal saac iyo laba mud waa hal saac iyo laba mud inta hadda aana sheegay ma ka badan tahay mase waa ka yar tahay way ka badan tahay hal muday dheer tahay inta aana sheegay radi allahu can hal muday dheer tahay calaa kullin taxdiidkani ma aha mid waajiba biyaha intaa lagu xadaynaya ma aha waajib laakiin waa sida fadliga badan hadduu qofku awoodi karo haddii xaaje iyo baahi ay u qabato intaa in ka badan inuu u baahdo waa u bannaan tahay inuu isticmaalo laakiin mar walba maxaa laga rabaa inuusan biyaha ku israafin haddana israafka biyaha aaduu u badan yahay dadka qaar saddexlou ku weysaysanaya saddexla aaduu u badan yahay saddex qaad saddex liitaroo biyaah inaad weyse keliya u isticmaasho waa israaf qaarna wuxuu fariisanayaa tubada biyahu hoos fariisanaya waa iska furaya asoo cadaysanaya ayaa waxaa laga yaabaa tubadu inay iska furan tahay intuu wejigiisa dhaqayo biyuhu waa iska daadanayaan markuu gacmaha dhaqayo biyuhu waa socdaan markuu lugaha dhaqayo biyuhu waa socdaan maruu xiraya ma jiraan mararka qaarna tubada waxaa la furaya ilaa meesha ugu dambaysa asoo awoodi kara intaa in ka yar inuu ku weysaysto oo biyaha yareeyo ayuu biyaha wada furaya waxyaabahaasoo dhan waa alisraa filmaa looma baahnaa mana aha in nicmada ilaahay subxaana wa tacala noogu nicmeeyey lagu xadgudbo biyuhu waa nicmo aada iyo aada u weyn waana waxa basharku ku nool yihiin mana jiro waxyaabaha bani aadamku u baahan yahay wax uga baahi badan biyo ma jiraan waxyaaba u baahan yahay markii laga hadlayo wax la cuno ama wax la cabo biyo ugu baahi badan yahay maxaa yeele cunnadu qofka waxaa laga yaabaa maalin iyo habeen hadduusan waxba cunin ama dhowr maalin uusan wax cunin inuu noolaado laakiin biyo la-aan iyo oon qofku uma noolaan karo biyuhu waa nicmo aada u weyn nicmadaasina waxay u baahan tahay in la xafido la ilaaliyo oon lagu israafin oon lagu xadgudbin si kastay u badan yihiin biyuhu si kastood u heli karti biyo fara badan waa in biyaha la dhowro oo la xafido baabulmasxi cala alkhufayni wuxuu baabu yahay in la masaxo labada qof xadaana asbaq ibn lfaraj almisri can ibni wahbin cabdullahi bni wahb diiwaan اlcilm qaala xadaanii camr ibn xaari qaala xadaanii abunadr abunadr waxaa la yihahdaa magaciisa saalim ibn abi umaya alqurashi can abi salamata bn cabdiraxmaan mukhtalafun fi ismihi magaciisa aadaa la iskugu khilaafay abu salama can cabdillaahi bni cumar can sacd bni abi waqaas radia allahu canh can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu masaxa nabiga wuxuu masaxay cala alkhufayni labada khuf ayuu masaxay wa ana cabdاllahi bni cumara sa'la cumara can dalik cabdullahi bni cumarna sa'la cumara cumar ayuu weydiiyey can dalika arrinka xadiidkii sacd bn abi waqaas oo u sheegay ayuu aabbihii weydiiyey cabdullahi aabihii cumar faqaala cumar wuxuu yidhi nacam idaa xadaaka shay-an sacdun hadduu sacad kaaga sheego shay can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga hadduu wax kaaga wariyo falaa tas'al canhu hayra cidaan sacd ahayn ha weydiinin buuyi macnaa sacd waa nin lagu kalsoon yaha radia allahu canhu marka wuxuu sacad kaaga wariyay nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ou cid kale ha weydiinin macnaha ku kalsoonow oo cusko oo ictimaad taasina waxay u tahay taskiye iyo ammaan sacd bn abi waqaas radia allahu canhu cumara ammaanaya oo taskiyeynaya in sacd uu yahay nin aad iyo aad loogu kalsoon yahay wuxuu nebiga ka soo naqlinaya calayhi salaatu wasalaam وqاla muسى بن cقبة أخbarnii أbunadr أna abا سلمةa أخbarه أna sacda xadaثa sacd ayaa u sheega faqaala cmaru cmar wuxuu yidhi lcabdاlaahi cabdالlahi bni cmar buu wuxuu ku yidhi naxwahu hadalkii hadda oo kale qaala xadaثna cmr بn khاlid alxarani qaala xadaثna الlayث can yaحyى بn سacيid can sacd بn إbrahim can naafic بn jubayr can curwaة بn الmغيرة can abihi almغيرة بn شhucبة radي الله cnه can rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam anahu kharaja nabiga calayh salaatu wasalaam waa baxay lixaajatihi dantiisa ayuu u baxay fatabacahu lmugiiratu mugiiro ayaa raacay oo wuxuu ku raacay biidaawatin weel oo fiiha ay ku jirto maaun biyo biyuu weel ku qaado nebiga la daba raacay fasaba calayhi biyihii buu nebiga ugu shubay xiina faraqa markuu nebigu ka faaruqay min xaajatihi dantiisa fatawada'a nabigu waa weysaystay wamasaxa cala lkufayni labadii khufna waa masaxay nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa abu nucaym horaan usoo marnay waa alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa shaybaan waa shaybaan ibnu cabdiraxmaan annaxwi can yaxya bn abi kaiir can abi salamata can jacfar bni camr bni umaya addamri ana abaahu aabihi camr bni umaya addamri ahbarahu anahu ra'a nabiya sala allahu alayh wasalam nabiga ayuu arkay yamsaxu masaxaya cala alkhufayni labada khuf masaxaya wa taabacahu xarb ibnu shadaad waxaa mutaabaceeyey buu yihi xarb ibnu shadaad wa abaan can yaxya yay mutaabacaynayaan shaybaan bay mutaabacaynayaan xarb ibnu shadaad iyo abaan labada waxay mutaabaceeyeen shaybaan saddexduba waxay wax ka warinayaan yaxya ibni abi kaiir abaan waa abaan ibnu yaziid alcaaar abaan waa abaan ibnu yaziid alcaaar qaala xadaanaa cabdaan cabdaan waa laqab hay mustafa cabdullaahi bni cuhmaan ibnu jabala magaciisa waxaa la yihahdaa cabdullaahi bni cuhmaan ibni jabala kunyadiisa kunyadiisa waa abu cabdiraxmaan qaala akhbaranaa cabdullah cabdullaahigan ibnu lmubaarak qaala akhbarana alwsaaci cabdiraxmaan ibni camr can yaxyaa waa yaxyihii hore ee hadda aan soo marnay yaxyaa ibni abi kaiir can abi salamata can jacfar ibni camr ibni umaya can abiihi qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam yamsaxu masaxaya calaa cimaamatihi cimaamadiisa wa qufayhi iyo labadiisa qof masaxaya waxaa kaloo xadiidkan ku sugan almasxu cala alcimaama cimaamadda in la masaxo waa hadday xihan tahay wa taabacahu macmarun can yaxya wa taabacahu macmarun can yaxyaa macmar yo mutaabacinaya wa taabacahu hadii u noqonaysaa alwsaaci can yaxya can abi salamata can camrin qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam taasuu ku mutaabaceeyey yaxyaa macmar iyo awsaaci waxay isku raaceen inuu camr yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين